eebbaha u raxmaday wariyihii v o eda ee magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa goordhow oo xiliga magaalada muqdisho saq dhexe ee ku beegneed ku geeriyooda isbitaal la oran jiray waagii hore isbitaalka soomaali jermal kuna yaala degmada boondheer haatan si loo yaqaano kulmiye waxaa haddaba wariyaha magaalada muqdisho eebaha u raxmaday axmed xasan colaad lasoo dirsay xanuun degdeg ah allaha u raxmaday axmed ayaa waxa wixii ugu dambeeyay idaacaddana uu soo dira ay ahayd barnaamijka faaqidaada toddobaadka ah oo shalay iyo xalayba aad ku dhegaysateen idaacaddeenii jimcaha marxuumka ayaa v o eda loo soo sheegay waxaana u xaqiijiyey eheladiisa oo qadka telefoonka ee magaalada muqdishoba aan kula xiriirnay khadka telefoonka haatan waxaa si toos ugu jira wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle bal haynoo sheego sida uu u dhintay saaxiibkan bal cabdiqaadir soo dhowow eebaha u raxmade maxaa dhacay suu u dhintay axmed waxaa unaxariisto walaalkeen axmed khalaad xalay saqdi dhafa ayuu ku geeriyooday isbitaal kulmiya ee ku yaal degmada boondheere axmed geeridiisa ka hor ka caajisay marka loo eego maalintii jimcaha maalintii khamiista howshan barnaamijkan saaqadaada uu diyaana culays walaajire wuxuu ka sheeganaya dhinaca madaxa iyo inuu uu dareemayo haas inkastoosan aada u cuslan haddana xalay way horofiidkii ayaa xanuun qabtay markii dambena dad ayaa ku dhegay waxaa lala cararay goobta caafimaadka boondheere gaar ahaan dhaqaadiya halkaas ayuuna ku geeriyooday geerida axmed colaada heladiisa arkays cumar baa dhowr jeer geerida waxaana xilligan soconay qabangaabada iyo sidaasi lahaa alla naxariiste axmed xasan colaad oo axmed muddo dheer lasoo shaqeynaya soomaaliga allaha u naxariisto saqdi dhaqa iyo nufwa waa tahay codkaagana aada ayuu nooga gogo-ayaa khadka telefoonka ee taha laga yaabaa eebaha u raxmado walaalkeen axmed xasan colaad bal muddo dheer ayuu idaacadda lasoo shaqeynaya saad adiguba sheegtay wixii ugu dambeeyeyna barnaamijka faaqdaada toddobaadka asbuucan ayuuba ahaaba oo idaacadda ka baxay inkastoo markaasi xataa madax xanuun iyo uu sheeganaya dhibka soo gaaray dhibka haysta markaas bal dabeecadihiisa axmed inkastoon wada naqaano wada shaqeynay haddana adiga muqdisho maadaama aad ka wada shaqayseen si gaara haddaad wax yar aan kaa weydiiyo adiga qudhaada axmed colaad sahra waa qof degan wuxuu qof aamusnaan badan wuxuu ahaa qof hadalkiis ay ku yar tahay marka loo eego bulshada wuu qof aada u yaqaano shaqadiisa iyo hawsha u qabanayo axmed uusan hayn dadka maaragta marka laga hadlayo isdhexgalka bulshada qof wuxuu ha ikhtiraamo qofka kale leeya had inta xarinta ula leeyahy axmed wuxuu kamid ahaa suxufiyiinta la shaqeeya gaar ahaan muqdisho laga hadlayo dadka ugu afka gaaban oo inta badan oo maaragtay ku howlan barnaamijyadiisa oo muqdisho kasoo sameeya waxaan si gaar ugu xasuustaa in axmed waktiga ugu horreeya barnaamijka dooda gaaban oo qabanji maaragta wakti badan ka shaqeynayo waa barnaamijyada ugu adag uu ka qabanayo gaar ahaanba wakti badan ka shaqeyn jira marka wuxuu ahaa nin yaala ilaa had qofka kale xarinka kala dhaqaayo oo aada dadka u ixtiraamo si marka in maaragtay aada u ilaasho oo aada ugu kor qof dajabu ahaa ka adag isla markaana ha hadal yar oo hawshiisa soo bisaa aada u jecla allaha unaxariisto walaalkeen maanta ayaa lagu aasi doonaa magaalada muqdisho insha allah waa tahay cabdulqaadir aad baad umahadsan tahay waxaa naga xusuusina qoyskiisana inaan uga tacsiyeynana laba wiil iyo laba gabdhood ayuu ka tegay allaha u raxmada axmed